aad iyo aad umaadsan tahay axmed cali kaahiye ee dabcan markaan waxaa soo gaarnay qaybtii dhextaalka ee barnaamijka tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka qaybtan waa degmooyinku waxay kusoo koobaan macluumaadka iyo taariikhaha iyo waxyaabaha degmo kastay caan ku tahay waxaan ka codsanaynaa degmooyinka iyagoo waqtiga nala ilaalinayo inay waqtiga dhowraan maadaama tartanka caawa uu yahay wareegii ugu dambeeyey ee koowaada oo labada degmo markaas ku tartamayaan aynu ku bilaabnay degmada holwadaag hallow holwadaag
hallow raadiyo muqdisho tartamayaasha holwadaag bal taariikh kooban degmada holwadaag iyo waxyaabaay caanka ku tahay noo soo koob adigoo mahadsan waqtigan ilaalinaya
bismillaahi raxmaan raxiim holwadaag ereygaa waad ka fahmaysaa in ay taariikhdeedu tahay isdhexgalkeeda waa garta bulshada holwadaag waxaa weeye degmada ugu waayo aragsan muqdisho waxaad ka dareemaysaa meelaha caanka ah sida daljilka sayid maxamed cabdulla xasan golaha baarlamaanka shacabka soomaaliyeed taliska booliiska exna waxaa ku ooli jiray oo hadda bedelmay raadiyo marino oo loo yaqaanay warlaliska soomaaliyeed meesha internationalka u ahayd waxaa kaloo caan ay ku tahay suuqa la yidhaahdo ceel garweyne iyo warshadda sigaarkii daraqa oo hadda laga gooyey bulshadeedana waxaa weeye bulsho aqoon-yahano aada iyo aada ugu badan tahay oo dhinac walbaba siyaasadda iyo culumtaba mid maadiye mid cilmiyaba intaba taariikh leh oo dad waa ay aragga ka soo baxay oo haddatan qaarkood ku ag fadhiyaan wariyaashiina qaar waaweynka oo dhanba mutacalimiintaasi ay ku jireen degmada holwaageed taariikhdeeduna waa taariikh soo jiraan hore ah waa tahay hurdaag tartamayaashiina caawa waxaa la tartamaysaan tartamayaasha degmada xudur ee xarunta gobolka bakool bal iyana taariikh ahaan iyo waxyaaba aad ka xasuustaan ama isleydii waa ka taqaaniin maxaa noo sheegi kartaan
xudur waa degmo qadiimiye waa degmo beeraley iyo xoolo dhaqato ah oo aada loogu yaqaano xagga diinta islaamkana ay aada ugu fiican tahay iyadoo ay tahay dhul aada u qani ah waa tahay aad iyo oo waa umaasantiin laga yaqaano xagga malabka ay caan ku tahay warshadda malabka taariikh ahaanteeda ilaa iyo haddana weli ay sideeda ay tahay aad iyo umaasantiin tartamayaasha degmada huludaag ee sida qiimaha iyo qaayaha leh aad usoo koobteen ee macluumaadka ku aadanaa ee waxyaabaha caan ku tahay degmada huludaag inkastoo daqiiqada ka mid a aan lagu sheegi karin ee xudur hallow xudur haye ee bal taariikhda iyo waxyaabaha degmadu ay caanka ku tahay noo soo koob
haddii marka suufka ka horta marka kooban taasha degma marka yaala waqooyiga oo insheegaya koonfurta oo soomaali xuduudka may etoobiya aha nama gobola dhaliyaa sadi gobola dhaliyaa ku jiraan beledweyne geedo iyo baydhabo iyo dhabiyo ka yaala aha cudurmay caanka taa sida xoolaa malabta beero magaalo eeg qadiimi ew dad oo yani taariikhlana kujeeda sida gudoomiyii koowaad oo baarlamaanka soomaaliya lahadanku sheekh mukhtaar maxamed lanka dadka soomaaliya ka qoriyo oo lankumade labaatan dhowrki qof oo barefedruus oo af soomaaliga macnaha aas aasi oo u shiinay miilasa kujeeda maysaare kalka lataa xaram weeye oo yani soomaali oo dhanka saasa ilaa reer sambooli reer caseer oo xarabkaasi laga magacaabo biyooley sheekh awees sheekh dheere tan kale ma xusuus eegan lataa gobolka sida mayneraa haftiidi macnaha oo la- lagu dhoofiya xoolaa waxyaalo badan oo yani kasarata oo taariikh ah ee aada umahadsantihiin bal ee dhinaca degmi- degmada idin tartamayso ee holwadaag ee ku taala caasimadda soomaaliya ee muqdisho ee waxaa ka taqaanaan iyo waxaa noogu sheegi kartaan maxaa ka mid ah
والوداع ما يتعلم تبرتما ما يتعلم مقدشة تزم من هراي طال قوي شعبي إنسان أسمعنا أو ولا يو ما يكلا تعرف كلا تا شيء ك ما يكلا تعرف كلا تا وجاردو يبدن أو يعني من عشان جران aha وأنا سان قوم كورنا البولة كيانا أو يعني مقدشة وجمعيد وبعد لا لأنه ما يتجسد هذا oo iridhiiga dhanan kale may ku jartaa oo ku saarantaa daynira dhanan kale may ku saarantaa warwiigli dhanan kale may ku saarantaa boondheer degmo iid mayd waa tahay aad aa umahadsantihiin aad aa umahadsantihiin bondheer inkastoo aysa deris lahayn ha yeeshee inta badan waa asiibteen degmooyinka ee deriska la tahay ee degmada huludaag markaana waxaan ku wareejinaya axmed ali kaahiyo oo barnaamijka inoo dhaadhihinaya tartamayaashana waan idinkaga mahad celinayna sida aad noo soo koobteen iyo macluumaadka ee degmooyinka ku saabsan labada degmo tartamay caawa
aad baad umahadsan tahay maxamed macalin xasan waytka oo dabcan caawa degmooyinkii iyo dhextaalkii dhinacaasi noo wadaya isbarashadii degmooyinka xudur iyo horwadaag oo ka kala tirsan gobolka banaadir iyo gobolka bakool ayaa tartan xiise leh udhexeeya markan inagoo goorrow uu noo bilaaban doono markaasi qaybta xigta oo min saddex su-aalood ay markaasi degmooyinka u dhiman yihiin markan waxaan soo dhaweynayaa abwaan maki xaaji banaadir burfuule oo caawa markaasi barnaamijka nagala qayb gelaya abwaane dhankaagii ducada iyo dhankaagii bogaadinta tartamayaasha iyo soo dhawow
waa mahadsan tahay kaahiye su-aalaha qaarkood waxaan is idhi dadkii ka jawaabi lahayeen dalka amayba ka tahriibeen saas waay da'day shaki weyn ay gale mogtahay shaki weyn ay gale madaxaan hoos iska geey waxaa idhi su'aal ahaan oo saan taniinis camal u wareegsooy laga jawaabonin dadkii ka jawaabi lahaayeen saacadan jarmanka xuduuddiis amaa laga soo celi hooyaa kuwa oo oo waa gelaynaa ma gelaysin waa gudbaynaa ma gudbaysin kuwa gariiga iyo lugurafaadsoy amay ku jiraan haddana markii ay dadaal dheer muujiyeen howlwadaag iyo bakool aan dhaho xudur howlwadaag macnaha caasimadda degmooyinka ka tirsan waaye bakoolna caasimadeeda xudur waaye macnaha bakool iyo banaadir fiiri lamada magac fiiri bakool iyo banaadir wax waaye malisku heli kara bsu tooseen marka dadaalka ay sameeyeen lamada koox haddana waxaa is idhi dadkii ka jawaabi lahayeen taariib ma u bixin waa istotoosihayeen le markino dhag dhag dhag si u sameeyeen marka ma dheerahayn wakti waa waa iska kooban yahay horta alxamdulilah rabbialcaalamiin dalkan waxaa soo maray wakti lagu tartamaayo in wax la dumiyo wax lee la dumiyo wax lee la khalbudo wax lee la qaso maantana alxamdulilah waxaa lagu tartamoo hayaa in wax la dhiso aqoontii cilmigii diintii jughraafigii iyo wixii la halmaala shalay maanta ma aha shalay maanta ma aha marka
shalay maanta ku yidhow tiri jirtay gabaygaagii naaxi qaamiska baar iyo maanta farqi weyn u dhexeeya maxaa isku dhow lana xasuusi gabaygaas aad iyo aad bismi illaahi raxmaan iraxiim ismaandhaafka adduunka mucjizaadka dhacaayo waa maqaadiirta allaah laakiin aadanahaa samudaayo in masiiwa rabbaani macnuhu uusan ahaynoo meel cidlaaliska maagay ilaahay wax ma mooga mowla maalik allow maalikul mulki waaye asagaa mandharkeena marna keena kuleelka almaalu maalullaah wanaxnu cabiidullaah wama alxayaatu dunyaa ilaa mataaca alguruur mu'alifiinta dalkow mucallimiinta dhabtow hiwadayaan lama sugin murtidayaan la bakhaylin maskaxdayay caburnaan madadaalada guud iyo maaweelada uunka munarkii ha loo isticmaalin inaan muusig shisheeye iyo mahrajaanu khalaad ama madoona habkeeda masraxa oola nimaado dadka been maqashiino mudnaanteen ku falaadno managa suurtagelayso magaceen magaceen abwaan magaceen hal abuure maskaxda aan isku geyno ismakaabsi bilaawno murtidaan curinayno maadiiskaan hindisayno maslaxad caam ku salayno midnimo waa mahuraane ama meesha ka muuqo ama iskaa u maqnaaw waa sidaas macnaheeda muwaadiniinta dadkeena tiro maasha allah ama tiraan meel lagu sheegin maanta way iska qaxooti ma helaan daily food mala siiya mucaawin waxna meel uma saarna muwaadiniinta dadkeena mashriq iyo magrib maanta meel kastoo ay ka fadhaan nolosha waa ku madluum macluul raashin lahayn midijiini la'aan madax xanuun everyday mantag isahar dhiig mandhaciir juluqoow iyo malaariya foorto ama maala dikooro ay la murugeysan yihiin mar hadday madaxdeenna madasha toos u furaan murunka soo afjaraan maslaxo caama dhidbaan muujiyaan iswalaash iyo mawduuc nabadeed masaakiinta carruurta maatida reer tawareedka in mudnaanta la siiyo midnimo loogu adeego maxugood u xirtaan wax macaan badan wax macaan badan waaye oon ku miirsan karayno maskaxdeen ku degayso moraalkeen ku dhismaayo muuse shaah iga dhiib muuse shaah iga dhiib muxuu hashka isii maaxi coster isaarmaana bolio igeey muxuudiin alifkeen maadii qaam iska baar mursal iyo macbiley xaajiyayaasha midkooda ood macriifa tihiin madiinaan u socdaa ama meel un ku sheeg maskadiirta cambuuli iyo madaalka geleya inaan maanta niraahno meherad noo noqon mayso waayo mustaqbalaa la rabaa iyo raja macaan badan oo miraheed la cunaayo maxaa yeele masaariifta carruurta mugdi bay ku jirtaa marasha iyo madax saar iyo minin ijaar ma awoodno mushaar meel laga dhiibo iyo maciishada suuqda mushaar meel laga dhiibo oo maciishada suuqda looga moodi karaayo oo maciishada suuqda iyo maamulka qoyska looga moodi karaayo mar horea u dambaysay inaan meesha yuruurno maalin daain markhaanno waa marduuf ama qayb majin iyo qoryaal maskaxdeen ku duqayno marxaladaana tusays iyo macaaniga yaala iyo macaaniga yaala reer magaalka dalkeena iyo miiga kan joogo ma u baana qabiil iyo masaa'ib sokeey ama mawjad colaad maxaa yeele maar in leysku afuufo madfax leysku garaaco muruq leysku faano awood leysku muquusho mar horay ku gubteen khatar sii murjinayso moraalkooda dilayso mar labaad in la sheego mar saddexaad in la sheego mar afraad in la sheego mar walba in la sheego ma u dul qaadan karaan midigta iyo badaxdeeda isbakaabsashadooda waa muhiimada guusha mindi daab aan lahayn madax doora ma goyso mindi daab aan lahayn madax doora ma goyso xitaa malay sarsarow ma awoodi karayso midigta iyo bidaxdeeda isbakaabsashadooda waa muhiimada guusha mowqifkeena israac midnimo iyo xasilooni maslaxo iyo nabad waarta wax kaloona maraawi inay meeshaba oolin wayska muuqan kartaa wamal xayaatu dunyaa ilaa mataaca alquruur xilligii la alifaayey allahu akbar allahu akbar allahu akbar ilaahay naguma soo celiyo ilaahay naguma soo celiyo ninkii ku fiiriyo waxaa umaleeyaysa inas wax le ku weydii waa ku fiiri lebano mahaayo ilaa olioka horka dhehey horta a ku weydiiyaba wax isiima ku dhihin bewsi saan lesku dayimaano hataa weli maku salaamin aleka alla ani badi camalan haya iska dhowsaadi marka dad is akhriyaa la yahay dad is akhriyay isxafidiyaa la yahay waa u soo joognay wax badanaan u soo joognay ilaahayna waa nagu badbaadiyey ilaahay shalay na badbaadiyey daraad na badbaadiyey ka hore na badbaadiyey a mar kasto na badbaadinaaye bulshooy aan iscafino aan iscafino caloosha aan isku xaadhno adduunyadan wax yaraa la joogaa adduunyadan wax yaraa la joogaa waxaan rabaa injineer bunka walaalkey oo oo aad iiga saaciido dhinacyo badan khasiidooyinaa noo yaalo oo aan ugu talagalnay bishan kheyrka badan barakada badan oo allah subxaana wa tacaala uu ka saraysiiyey kun bilood khasiidada ramadaan kariim inuu noo saaro inta aan ducada gaarin waa ka rajaynaynaa injineer bunka walaalkey
bishii barakada badneede ramalaan way noo bilatee bishii barakada badneede ramalaan way noo bilatee allah boqorkaaba doortay kumbilooda laga fal yeelay kheer ii barakaa ka buuxe bishaara bishaara bilkheer yaa ramadaan allah boqorkaaba doortay kumbilooda laga fal yeelay kheer ii barakaa ka buuxe bishaara bishaara bilkheer yaa ramadaan
بشارة بشارة بالخير يا رمضان يا رمضان يا رمضان بشي بركة بنيلي رمضان وينو بلادي بشارة بشارة بالخير يا رمضان يا رمضان يا رمضان الله بقرك بقرتين رمضان الكريم الله يغفر لي لي رمضان الكريم خير وبركة قد حدودي أبغى مرتي تبقى بحناي بشارة بشارة بالخير يا رمضان يا رمضان يا رمضان الله بالقرك بطرتي رمضان الكريم الله يغفر لي لي رمضان الكريم haye abwaan haye
Een, waa israacsanaynaa haye
bismillahi raxmaan iraxiim dalkaygaan u qiiroonayaa doqon iyo eelkeeda dadkaygaan u qiiroonayaa doqon iyo eelkeeda doqoniyeelkeeda diintaydaan u qiiroonayaa doqon iyo eelkeeda doqoniyeelkeeda dawaaqtinka halkaan uga socdaan idin dareensiine idin dareensiine dad isdhalay inay isla dhacaan dabkiyo baaruuda dadka iyo baaruud dabaabaad inay isku ridaan ushiyo diirkeeda dushiyo diirkeeda dunteeniyo waxay ceeb ku tahay dadkan ka soo jeedno dunteeniyo waxay ceeb ku tahay dadkan kasoo dadkan ka soo jeednee war taariikhda dib ha loo akhriyo qofka dareenkiisa si daafuran inuu uga warramo wuxuu danaynayo ha loo daayo waa mudan yahay dib u heshiisiinta ku dabaqa kitaabkiyo sunnada dawga cad waa taasi dulqaad baa adduun lagu dhaqaa nabadda waa daawo dad iskaashi buu walax ku yahay nabadda waa daawo isku duubni baa lagu hodmaa nabadda waa daawo tanaasulka halka tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daawo tanaasulka daw baa lagu furtaa nabadda waa daawo dagaal iyo colaad joogta baa laga ducaystaaye dalka yaga allow noo xasili daa'im baa tahaye dadka yaga iswaafaji allow daa'im baa tahaye caasimada inoo deji allow daa'im baa tahaye gobollada inoo deji allow daa'im baa tahaye degmooyinka allow noo xasili daa'im baa tahaye dabka shidan allow naga baktiya daa'im baa tahaye dagaalada allow naga korqaad daa'im baa tahaye colaadaha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye awaaraha allow naga dulqaad daa'im baa tahaye mandhar khayr allow noogu deeq daa'im baa tahaye nabad caam allow noogu deeq daa'im baa tahaye dembi dhaaf allow noo hibey daa'im baa tahaye dalabkeena noo ful allow daa'im baa tahaye saan doonayna noo yeel allow daa'im baa tahaye ducadeenna eebbow ajiib daa'im baa tahaye aamiin wabillahi tawfiiq waayahay aamiin aamiin aamiin waa intaasaan kaga gudbaynaa ducadii iyo gabaygii abwaanka iyo sidoo kale qasiidadii nabi amaanka ee bisha barakaysanee ramadaan oo ugu talagalay abwaanku barnaamijkii ayaan sii bilaaban doonaa haddii alla idmo oo su-aalihii noo dhimana ee min saddexda ahaa ayaan bilaabaynaa waan hubiyo markaasi degmooyinku inay qadka ku jiraan halaw hol wadaag هلو راديو مقدسو waad nala socotaan soo maaha ديوان waaya xuduraan u yeerayaa markaan halaw xudur
haa safayne si wanaagsan baad noola socotaan waayahay markaan su-aasha waxaa lagu bilaabayaa degmada howlwadaag ee gobolka banaadir howlwadaag leeyihiinna fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan howlwadaag sheeg magaca loo yaqaano ciyaartan hiddaha iyo dhaqanka iyo gobollada laga ciyaaro dabcan waad maqli doontaan oo ciyaarta waa laysoo waa lasoo dayin doonaa waxaad sheegtaan howlwadaag sheeg magaca loo yaqaano ciyaartan hiddaha iyo dhaqanka iyo gobollada laga ciyaaro haddaan mar saddexaad ku celiyo howlwadaag sheeg magaca loo yaqaano ciyaartan hiddaha iyo dhaqanka iyo gobollada laga ciyaaro
Thank
halow halwadaag halwadaag halow halow halwadaag
halow redio muqdisho halwadaag jawaabta
su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno annagoo ah tartamayaasha degmada horwadaag cayaarta waxaa loo yaqaanaa gabley shimbir waxaana laga cayaaraa labada shabeelle
haddii jawaabtaasi sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aashaasi jawaabta ay ka bixiyeen howlwadaag waa qalad haddii ay halwadaag soo hareer martay halow xudur
halow radio muqdisho jawaabta
ciyaarta magaceedu waa beerey waxaana laga ciyaaraa gobolka shabeellada hoose
iyana hadday sax tahay iyo haddii kale jawaabta cudurna ma garan
haddii labada degmaba ay soo hareer martay dabcan waxaa looga fadhiyaa guddiga abubakar jaajimow
beerey waay beerey amin beerey lan iska dhaaf aniga waxaan bis dhaayba ilma yariis ma gurbaan laga dhiwa waxle majiiq samaayaan oo ismajiirihaya arkaaye ma jawaabi karno
waaya haddii jawaabtu idinkan idin soo hareer martay guddiga ayaan waxba s hareer maraynin oo waxaan uga fadhinaa guddiga waana gaadeen maki abwaan maki asbaxay aan cayaar noo keenaysan yihin waana gaadaysan Waaya, waaya.
waana shamuurtan isla
ciyaarihii aan wada maqalnay ee la weydiiyey labada degmo howlwadaagna ay lahayd sida ka faa'iidaysigana loo hordhigay xudur oo ay garan waayeen labadaba waxaa la yidhaahdaa saaromooyo waxaana laga ciyaaraa gobollada dhexe iyo koonfur waxaana la ciyaaraa xilliyada barwaaqada
waa hagaag waa filayaa in markaasi aad garateen oo aad meel ku wada qori doontaan haddii alla idmana mar dambe aysan idinka hoos bixi doonin labada degmaba iyo guud ahaan bulshada barnaamijka ku xiran markan su-aashu waa degmada xudur ee gobolka bakool xudur dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan iyana waa dhaqan xudur waxaad sheegtaan magaca loo yaqaano ciyaartan hidaha iyo dhaqanka iyo gobollada laga ciyaaro mar kale haddii aan ku celiyo xudur waxaad sheegtaan ciyaartan hidaha iyo dhaqanka ah iyo gobollada laga ciyaaro mar kale xudur sheeg magaca loo yaqaano ciyaartan hidaha iyo dhaqanka ee aad maqli doontaan iyo gobollada laga ciyaaro halow xudur
halow radio muqdisho jawaabta
jawaabtu waxay noqonaysaa insha allah ciyaarta waxaa la yidhaahdaa walasoqo waxaana laga ciyaaraa sool sanaad iyo waqooyi
haddii jawaabtaasi ay sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada xudur jawaabta ay ka bixiyeen waa qalad hadday xudur soo hareer martay halow halwadaag halow redio muqdisho jawaabta jawaabta
su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayno annagoo ah tartamayaasha degmada horwadaag waxaa loo yaqaanaa jandeer xero gobolada waqooyi
hadday iyana sax tahay iyo haddii kale guddiga
howlwadaagna ma garan
hadday soo areer martay howlwadaag waa dabadii degmo ee tartamaysay dabcan Anakasa.
haye kabeebey way kabeebey kabeebey ah ha kabeebey al dhilayno Gobolada- janaala lagu dhilayo afgooyi abahay saguura wasaan ku raaxay kabeebey way wasaan ku raaxay hawadaagna okay waa dilu dhiilu
waayahay guddiga ayaan kaga fadhinaa markaasi inay jawaabta ka bixiyaan
su-aasha la weydiiyey labada degme ee ku salaysneed ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka gobollada laga ciyaaro iyo magac loo yaqaanaba jawaabta oo saxa waxay noqonaysaa halkudhiga ciyaartan ama magac loo yaqaano waa hobe hobey waxaana laga ciyaaraa gobollada waqooyi soonka shanaad iyo dalka jabuuti
hobey hobey hobeydaas ma adi hobey hobey Haya, waa- waa itana.
Ay, intee laga ciyaaraa sheegay maxaa lagu dheelaa hadda waa sheegay intaa sheegay ku celi لا سلاكي مع سهل اسمع العمر جيلك الى ولد مدعوينا جبوت وكو جري وحلا لي هذه اخي waa tahay hobe hobey oo laga عيارو ciyaaro gobollada waqooyi soonka shanaad iyo jabuuti حتى بلا- حتى صوم بلا.
كشناتي جبوتي جبوت على يدينا، صوم كشناتي.
gobolaa ka maqan weli لا حل قبل ما مغن نقول هذا أنا نص لنا
waa filayaa inaad garateen oo aad meel ku wada qori doontaan degmooyinka tartamaya ee ay soo hareer martay su-aashaasi su-aalihii dhaqanka ahaa markaasi waxaad moodaa in la hareer maray markan waxaa su-aasha iskale degmada holwadaag ee gobolka banaadir holwadaag dhagaha fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan waxa dembiil ayaa waxaa ku jira kubado saddex caddaan tahay laba madow tahay laba kubadood ayaa laga soo saaray dembiisha raadi itimaalka in ay soo wada baxaan laba caddaan ah mar kale haddii aan ku celiyo halwadaag sheeg su-aasha jawaabtu waxay u dhacaysaa waa su-aashii sida tan dembiil ayaa waxaa ku jira saddex kubadood waa kubado saddex caddaan tahay labana madow tahay labada kubadood ayaa waxaa laga soo saaray dembiisha raadi itimaalka in ay soo wada baxaan laba caddaan ah markan saddexaad haddii aan ku celiyo howlwadaag dembiil ayaa waxaa ku jira kubado saddex caddaan tahay labana madow tahay labada kubadood waa laba kubadood ayaa laga soo saaray dembiisha raadi itimaalka inay soo wada baxaan laba caddaan ah waa filayaa howlwadaag inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan in sha allah
macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
hallow howlwadaag hallo radio muqdisho jawaabta jawaabta haddaa isku dayna anagoo ah tartamayaasha degmada holwadaag waa sagaal oo hoos dhiga labaatan iyo shan
hadday jawaabtaasi sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada howlwadaag ma garan hadday howlwadaag soo hareer martay halow xudur
halo reer muqdisho jawaabta jawaabtu waa lix loo qeybay shan ama one point two
haddayna sax tahay iyo haddii kale guddiga xudurna ma garan labada degmaba aad balon waxaa le isbartii lef dhex taal usmaal gafaus istaadi muqdisho ay taalaa tan oo laharaantiay lemos balon too kale maa jirto taas barbaray leedahay maxaa dambiila lagu ridi waa la qaadi kawaanka camarweyna la marsi cabdiciis xaggaa laga soo geliy tolob stadiumkaa la geliy baloni leebahay cagaarka dhig gaduudka dhig haddii roob dao balon oo cadsay kuu naqeey madowlay ee naqeey guddigan annaga guddigan khawsi wax usoo diyaariyaa maan ka bixi karnaa ustaad shiraa jooga meeshaan wax las wax laskeenaa kubada madow kubada cad ustaad jaamacadan soomaali ma garanaya ani waxaaba iga dara jaamacadda ustaad shirayaa iga qabtaa maxaa dhacay wallahi madax dhawa iga no no no no no lasoo dhaata waa i khasi guddiga hay guddiga idinka waa
waayahay su-aasha jawaabteeda guddiga ayaan ka filaynaa
su-aasha labada degmo ee garan waayeen waxay u dhacaysay dambiil ayaa waxaa ku jira kubado saddex caddaan tahay laba madow tahay laba kubadood ayaa laga soo saaray dambiisha haddaba raadii timeelka inay soo wada baxaan laba caddaan ah jawaabta oo saxa waxay noqonaysaa saddex la hoos dhigay toban ama eber dhibic saddex aan ku celiyo waa saddex la hoos dhigay toban ama eber dhibic saddex waa hagaag waa filayaa inaad markaasi garateen inaad garateen balon la dheelayan umaleeyahay maanta dhan hadda si kale ma u fahantay wax kalaab la Hadda waa keenay fahan, waa hadda kasna waa aqoon kasna unbaa, wad wad aqoon wad inay tahay waa fahan.
jaamacad soomaaliya guulaysan waayahay waa filayaa markaasi inaad garateen oo aad meel ku qori doontaan caawa haddii ala idmo su-aasha jawaabteeda markaan su-aasha waxaa iskale degmada xudur ee gobolka bakool xudur dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan imise siyaalood ayaa loo dhigi karaa min bidix ilaa midig afar buug oo aljabra ah saddex buug oo trigonometry ah shan buug oo geometry ah haddii la isxijinayo intii buug ee isleh mar kale haddii aan ku celiyo xudur dhegihiina fura imise siyaalood ayaa loo dhigi karaa min bidix ilaa midig afar buug oo aljabra ah saddex buug oo trignometry ah ama trignometry ah shan buug oo geometry ah haddii la isxijinayo intii buug ee isleh mar saddexaad haddii aan ku celiyo imise siyaalood ayaa loo dhigi karaa min bidix ilaa midig afar buug oo aljabra ah saddex buug oo trignometry ah shan buug oo geometry ah haddii la isxijinayo inta buug ee isleh waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waa qagaarne barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
halow xudur
halow radio muqdisho jawaabta
bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah anagoo ah tartamayaasha degmada xudur waxaan ugu jawaabaynaa
afar boqol toddobaatan iyo sagaal bilyan kun iyo lix boqol
haddii jawaabtaasi ay sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada xudur ma garan haddii ay xudur soo hareer martay halow hol wadaag
haa halow radio muqdisho jawaabta jawaabta haddaa isku dayno waa lixdan ab
ku celi waa lixdan haddii iyana sax tahay iyo haddii kale guddiga sidoo kale holwadaagna ma garan lama malyan iyo todoba boqol sagaashan iyo sideed dhibic oo walax go- golax leh masay dartii naagtii tuurka leed keenago Kiadayma ku kabane.
caaso awadaadi galxa tuur le mayaed naagtii magaceed oo balaaska qabi magaceed naagta meeniska qabi sheeg ad waxii ku dhiiba baa ka Maya, hee, kaas waa la dhaafi, waa la ay bikaaco dhaafi.
bikaaco Ilaahi ku waa jiid la- lama Ah.
keliyan oo Ah.
balaaska ninkeed ee halaas waay noo sheeg anina waxaan sheegaa waxa waaye mm, isla maxasaa jaamacadda soomaaliya aan mar macalinka ahay tom iyo todoba kun iyo laba boqol iyo toban waay yaa la socday wax la socdi miraahida oo meesha la dhigin humaaga ya wax huma- humaag le dhama ku jiro horta guddigaa waxaa ula yaabay aqoonta wixii lasoo gof iyo kama gofaaya maxaa waay tan iyo maanta inta doobi fadhiisan macda waxaan u maleeyaba afur ma cuno casho ma cuno socon su'aalyaalkan jawaabtooda Iscunaa.
cuna u maleeya Iyo jawaabaad ku suxuurtaa biyaa.
Waaya. caawa higa roori ma jirta may maxaan rooreyn unkaab isku roorsan be aw jawaab suxuurtoo sheega waayaha guddiga ayaan ka filaynaa jawaabta
su-aasha la weydiiyey labada degmo ee soo hareer martayba waxay u dhacaysay imise siyaalood ayaa loo dhigi karaa min bidix ilaa midig afar buug oo aljabre ah saddex buug oo trigonometri ah iyo shan buug oo geometri ah haddii la isxiji- haddii la isxijinayo intii buug ee isleh jawaabtoo saxa waa toddobiyo toban kun laba boqol iyo siddeetan siyaalood waa toddobiyo toban kun laba boqol iyo siddeetan siyaalood waa hagaag waa filayaa markaa inaad meel ku wada qorteen oo aysan idinka hoos bixi doonin degmooyinka caawa tartamaya su-aasha markan waxaa iskale degmada holwadaag ee gobolka banaadir holwadaag su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg jeermiska keena cudurka jadeecad jarmalka holwadaag mar kale haddii aan ku celiyo sheeg jeermiska keena cudurka jadeecad jarmalka haddii mar saddexaad aan ku celiyo holwadaag sheeg sheeg jeermiska keena cudurka jadeecad jarmalka waa filayaa inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan insha allah waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowriyaa bulshoy kama baaqsanayne
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarne
hallow holwadaag
muqdisho jawaabta haddaan isku dayno jawaabta annagoo ah tartamayaasha degmada holwadaag waa rubella virus
hadday sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada holwadaag jawaabta ay ka bixiyeen waa sax oo waa rubella virus waxaana la weydiiyey sheeg jeermiska keena cudurka jadeeca jarmal jawaabtana waa sax rubella virus inkin waayaan waa
in gu tarjama rasmiya dadka kale maqlayan جذاع جرمل كي الشيناز لو تدري
وشو وشو وشو جذاع جرمل عاصم اسم خطرس
سقام مشيمبي
لما دفعت وكان عرق والوذاك ما ما ما ما بار بولس يا سيدك كوماند بلوزيو مقعيسي برلمانكا.
برلمانكا اسل قولها شعبك محسا عيلكي كلم حسا عيلك عيل قرويل.
يا عيل قرويل عيل قرويل عيالك ودعي جوج برلمانكا ديك cudurkan oo jadeecada jadeeca jarmal waxaan u maleehaa hadday waddankood noo diidayo haddana waxay rabaan jadeeca jarmal inay noo geliya hadhowna daawadiis ma la helayo mago hala aadin la meesha ما داوديس ولا يغانا انت ما تعرف حبه ولك جذاع صوماليا نطاق أربيلو عركا إندا وشن جذاع جرمنا هيسهم لك يا جوا إلما يرك مركي جذاع كل عاد مريري ولا حال قصة بوقتها مريري.
كوعة ولا مشارك كلها لا لو خويا على طمك واي هي واي هي واي هي قبل قبدي برامج كايان طلع كوسي على دوان الدعيس انا ودي ولا ما ادري بعد حتى الزعف واي كان واي المشهور ياك انا واودي برسمي قال عقيل واودي ايه بونك انا واودي على البر ايه ما يقال كل ديبته لبدي بعد جبس هذا بونك واستبك لو اوديك
واي هي سؤاشان ayaanta raala ayaanta waxaa imaada afur oo beeshi lagu cunaa beeshi la weyn afurka maxaa mac maxaa wax ah laakiin saxan ma le beeshi baa lagu cunaa kuleel saaib ko waa la galaa shiinad camal waa lagu ordaa hadhow qofka saxdaa barfasaarka beeshinkaas weligiis ma arki use laakiin dad badanaa wax ku cuni waa ogaan hal sheega maxaa loo dhudhuumanaa
السوقاع على الضمان السوقاع هذا بيشكي جبتس كدرك بيشكي وعنده قاع من بدنا يسوق له يا اللي غب
way aad ba mahadsan tahay abbahaa waa waa waa afurka laga dhamaysan fahmay caawa su-aashani waa su-aashii ugu dambeysay ee tartanka caawa u dhexeeya degmooyinka howlwadaag iyo xudur oo gobolka banaadir iyo gobolka bakool ka kala tirsan su-aasha waxaa iskale degmada xudur xudur dhegihiina fura su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan sheeg jeermiska keena cudurka qoomoqashirka waa qoomoqashirka mar kale haddii aan ku celiyo xudur sheeg jeermiska keena cudurka qaamow qashiirka haddii mar saddexaad aan ku celiyo xudur sheeg jeermiska keena cudurka qaamow qashiirka waa filaya inaad garateen oo aad ka jawaabi doontaan haddii aan la yidhaahdo waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne beertuu isticmaarka beeray baqshiishkii oo bahabahaysku beertuu isticmaarka beeray baqshiishkii oo bahabahaysku qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa hallo xudur
halo waraada muqdisho jawaabta bismillaah jawaabtu waxay noqonaysaa marbage virus
waayahay haddii jawaabtu sax tahay iyo haddii kale guddiga
su-aasha la weydiiyey degmada xudur ma garan haddii ay soo hareer martay xudur halow howlwadaag halo radio muqdisho jawaabta jawaabta haddaan isku dayno annagoo ah tartamayaasha degmada holwadaag jawaabtu waxa weeye mambus virus
ku celi mambus virus haddii nasaax tahay iyo haddii kale guddiga sidoo kale holwadaagna ma garan anagaa kaseen marjeeg feros marjeeg feros horta qaabuu qanjiirka ama dacwan oo qabo kaay waxaa jira qaabuu qashir qaabuu qanjiirkii kasayba koo kalanse waxaa lagu kasaa qaabuu qanjiirka markuu qabo intaas badiil camal u eekaa
fiiri khaamu khashiirkan waxa isfudud yahay ma arkino waxa waa micnaha qof oo micnaha kuun qabay oo samboor qabay oo feer luu daldali oo namadaa dhinaca laga tubi bis labadana laga tubi gey gey gey gey gey afarta xaba markii loo geliya khaamu khashiir isu
jeermiskiis waxaa iska imaada asaga macna
cuntu kuleel oo beeshin luu cuno waa keeni karaa ama iskeeraa kaas دبسليوس على مركب عزة ولح ولح ولح ولح لما هو هنا خامو خشيرنا ولح ويا هاي ويكوش نوشي انا خامو خشر كان سمينا خامو خشير ما raashin kulaelka ah guddiga ayaan ka sugaynaa jawaabtaasi su-aasha degmooyinka soo hareer marta
su-aasha la weydiiyey labada degme ay garawaayeen waxay u dhaceysay sheeg jeermiska keenaa cudurka qaamuqashiirka ah jawaabtoo saxa waxay noqonaysaa waxaa keenaa staphylocos aureus staphylocos aureus staphylocus aureus staphylocus aureus wuxuu keenayaa cudurka qaamuqashir weliba haddii cabaaska farsamada cabaas xaaja dil weydiilay farmashii gaagaabeeya furnaay stafklosos arias staphylocus
skatfilocos moot iskaafamiya fiiri cabaasa farmashii gaagaabe u furnaa jira intii wasaaradaas imaanay kaamo kan shirka usaa daawey jira cawada dil weydiilay waa jawaabi lahay ayaada magaciigu celi magaciigu celi
iskaafilocos arias arias geel miya geel
waayahay waa mahadsantihiin barnaamijkii su-aalihii intaa ayay noogu edel yihiin daawadayaal iyo dhegaystayaal goorna waxaan idiin soo gudbin doonaa haddii alla idmo dhibcihii ay kala heleen caawa degmooyinka tartamaya ee howlwadaag ama tartamay ee howlwadaag iyo xudur hase yeeshee markaan dhextaalkii alkudhigi ahaa markaasi dalkaaga hal doolar ku dhiso fariinta gobolka
hiboy hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarnee halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
waa hagaag daawadayaal dhegeystayaal markaana waxaan soo soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijka tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka ee sida tartanka iyo sharciga u qabo degmo walba waxaa la weydiiyaa min toddoba su-aal su-aalihii caawa waxaa lagu bilaabay degmada holwadaag oo nambar qabsaday iyo sidoo kale degmada xuduro ayana su-aalaha labaad lahayd haddaynu ku horeyno toddobadii su-aal ee la weydiiyey tartamayaasha degmada holwadaag waxay si saxa ugu jawaabeen afar su-aal waxayna iska qaldeen saddex su-aal toddobadii su-aal la weydiiyey sidaas waxay ku heleen siddeed dhibcood waxay si ka faa'iidaysiya u heleen hal su-aal oo soo hareer martay tartamayaasha degmada xudur ee gobolka bakool oo ahayd su-aashii saddexaad halkaasna waxay ka heleen laba dhibcood wadarta guud ee tartamayaasha degmada hulwadaag ee caawa heleen waxay noqonaysaa toban dhibcood oo ah afar su-aal oo ay ka jawaabeen iyo hal ka faa'iidaysi oo heleen si taa la mid ah ee tartamayaasha degmada ee xudur waxaa ina la weydiiyo toddoba su-aal ee su-aalihii la weydiiyey waxay si saxa u jawaabeen ee hal su-aal oo qura waxay iska qaldeen ee lixdii su-aal ee kale ee barnaamijka mana jirin wax ka faa'iidaysiya oo heleen ee sidaasi wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartamayaasha degmada xudur ee gobolka bakool waxay noqonaysaa laba dhibcood ee caawa oo ah ee habeenkii ugu dambeeyey ee wareeg koowaad ee tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka ee waxaa wareega een labaad soo gudbay ee tartamayaasha degmada holwadaag oo la yimid toban dhibcood
waa mahadsan tahay waxaan soo dhaweynayaa guddoomiyaha guddiga tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranka maxamed abuukar axmed ma'ada maadaama uu soo idlaaday wareega koowaad ee tartanka islamarkaana wareegii labaad loo gudbi doono guddoomiye soo dhowow aada u mahadsan tahay kaahiye daawadayaal iyo dhegeystayaal meel walba aad naga daawanaysaan ama aad nagala socotaan iyo si walba aad noo maqlaysaan ramadaan kaliim ayaa idin leenahay siduu inoo sheegay saaxiibkan whiteka waxaa caawa inoo soo gabagabay wareegii koowaad ee tartanka habeen dambe hadduu eeba idmo wareegii labaad ayaa inoo bilaabo doona dabcan waxaan gebi ahaanteenba isku diyaarineynaa tartan adag iyo weliba su-aalooyin adag iyo ka fiirsasho badan waa si aad la socotaan habeenba habeen ka dambe tartanka waa sii adkaanaya marka habeen dambe labada degmo ee isharti doona waxay kala yihiin yaakshiid iyo baydhabo oo ka kala tirsan baay iyo gobolka banaadir waan filayaa in uu yahay tartan aada u xiiso badan si aan la socono labada degmoba waxay ahaayeen laba degmo oo aqoonta aada maaragtay ugu dheer islamarkaasna diyaargarow fara badan uu ka muuqdo waxaan rajeynaynaa habeen dambe tartan xiise le inay noo soo bandhigaan oo ay daawadayaashii dhegeystayaasha intaba ay ku wada qancaan
waa hagaag aad baad mahadsantaa guddoomiye habeen dambe yaaqshid iyo baydhabo guud ahaan daawadayaal intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan ee warbaahinta qaranka waxaa kala qayb qaatay oo ila daadihinayay maxamed abuukar axmed ma'ada dhanka guddiga dhibco qorista waxaa noo joogay maxamed macali xasan waydka majaajilada waxaa nagala qayb galay maxamed waa abwaan maki xaaji banaadir cabdulqaadir abbahaa iyo abuukar jaajuumow dhinaca farsamada siciid suuryaako iyo cabdulaahi calas jackoyare idaacadda dhanka farsamada waxaa ka jooga ismaaciil caqiil isku xirka telefoonadu waa cabaas xaaji tv-ga dhinaca farsamada waxaa noo jooga maxamed cabdixakiim buunka jawaad muxiudiin khaliifna waxuu noo joogaa dhinaca isku xirka facebooka dhammaanteenu isku duuban daawadayaal iyo dhegaystayaal farxaan sulaymaan daahir farxaan sulaymaan daahir waa wa waa sawir qaadaha markaasi had iyo jeer faysal muusena dhinaca t v-ga ayuu noo abdate garanayaa aad baan markaasi wa waa sax waa halmaamay waa rag muhiim noo ah markaasi shaqadana muhiim u ah farxaan sulaymaan daahir iyo faysal muuse waa barnaamijka tiimka ka qayb qaadanayay ka mid ahaayeen intaanu daawadayaal barnaamijka waa daawadayaal dhegaystayaal habeen dambe tartanka xiisaha badan ee yaaqshid iyo baydhabo ku kulmayno gudaanta waxaan idin leenaha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan